رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فصل الاستعانات لأربع خصال الاستعانات كالميالكو لأربع خصال afar khislay u sugnaadeen yacnii kaalmayaalku laysu kaalmeeyo isticaanada waxaa la yidhaahdo waa afar xaalo mubaaxatun wa khilaafu lwlaa wa makruuhatun wa waajibatun waa afartaa kaalmo iska bannaan mid khilaafulowla ahoo laga fiicanya khilaafulowlaa yani waa laga fiicanya xoogaa wa makruuha makruuhaday ka hooseysaa makruuhadu xaaraamtay ku xigtaa khilaafulowlaana waa wax ka sii maaratay makruuha iyo mubaaxay udhaxaysaa khilaafulowlaa xoogaa waa laga ronya waa iska caadi laakiin waa laga fiican yahay wa makruuhatun mid karaaha wa waajibatun mid waajiba kaalmadu waa afartaa kaalmooyinka dhacayo oon wax la kaalmaysto falmubaaxatu midda bannaan hiya taqriibu lmaai biyahoo laysu soo dhaweeyey wix la mida wa biyaha isi shaygaa ii soo qaad waa iska mubaaxade qofka inaad tiraa waxaa isi ama waxa qofku soo siiyo kuu soo dhaweeyo qofka asagoo soo qaadan karo wixii a wax dhibaa kuma sugna taa waa iska mubaaxo iyo taqriibulmaa iyo wixii la mida biyahoo laysu soo dhaweeyey wixii la mida wa khilaafu lwlaa hiya sabulmaai calaa naxwi lmutawadi ta khilaafulowlaha laga roon yahay waxaa weeye waana la samayn karaa qofkii weysaysanayay ayaa wuxuu ku leeyahay biyaha iigu shushub marka wuu ku shuban karaa asaga oo qofku qof meella ma aha marka waad ugu shushubaysaa waa khilaafulowla weysada aada weysaysanaysa cibaadada adiga aad samaynaysa in lagugu shushubo waa laga fiican yahay وkhilaaf اlأwlىa midda khilaaf اlأwlaha أwlىa waxa wanaagsan wey alأwlىa saasaa owlo ah kaasaa fiican khilaafkiisi wey wixii owlahayo fiicnaa bay khilaafsan tahay waa laga roon yahay wey waa laga roon yahay sab lmaai hiya sab lmaai biyaho la shubay calaa naxwi mutawadi qofkii weysaysanay wixii la mid wاlmakruuhatu midda karaahada ah hiya liman yaqsilu acdaa'ahu hiya liman bay u sugnaatay midda karaahada ah yaqsilu dhaqayo acdaa'ahu acdaa almutawadi qofkii weysaysanay qofkii uu iska fayoo yahay balaayo ma qabo markaasa waxaad ku tiri ii weyse manaad ii weyse gacmuhu kuu dhaqayaa lagu kuu dhaqayaa si adaa iska fadhida waa karaaha waxaas waa karaaha waa cibaade in cibaado lagu qabto cibaadadii adigu aada samaysan lahayd in laguu qabto de waxaa wax fiican ma ya marka inuu qofku asagaa ilaahay ku adoonsaday cibaadadan asagaa la faray mahmaa kaana faadilan intuu doono fadli ha lahaado qofka cibaadada inuu asagu samaystaa fiicane in waxa laga sameeyadu ay gaarto halkaas ma fiicno ma fiicno haddii la yidhaha waa laguu samayna inaad diiddo waay wa fiian waa laga fiican yahay wlmakruuhatu midda karaahada hiya liman bay u sugnaatay yaqsilu dhaqayo acdaa'ahu xibnihiisa qofkii yani yani weysaysanaya buu u weyseynaya wlwaajibatu midda waajibka kaalmada oo waajibka hiya lilmariidi bay u sugnaatay cinda alcajzi qof xanuunsan weeye xibinba ma qaadi karo in loo weyseeyo mma weysaysan karo in la qabto oo la fariisiyo mogi ma qaban karo kaa in loo sameeyo waa waajib icaanub u baahan yahay kaas kaalmo ubaahan waa kaalmo waajiba wey kaalmo waajiba wey walwaajibatu midda waajibka hiya liman bay usugnaatay hiya iyadu lilmariidi bay usugnaatay dheh cinda alcajzi markuu ka cajizo inuu wax qabsado faslun alamwaalu alatii talzamu fiiha zakaatu sittatu anwaacin alamwaalu maalyaalka allatii amwaashaasoo allatii jamaca wey allatii amwaashaasoo تلزم أي لازميسو فيها في الزكاة الزكاة كواجبيسو ستة أنواع فالح نوع سيدات نوع بالله سيدة بان أمواش الزكاة كواجب ستة ثمانية أصناف بكواجبتها لثمانية أصناف نوي واجبتها وضدك كم من الزكاة مركا اللحب نور هذا واللحب لا يحيصفينه النعم نعموليدي xoolihii weeye geel iyo lo iyo ari baa layidhi nicmooley ancaam wannaqdaani labadii lacagood addahabu walfida waa laba waalmucasharaat wixii la cushur bixinayay azuruucu wathimaar yaa mucasharaat la yidhaha cushur baa lagu zakeeyaa toban jawaan toban kintaal azuruucu wathimaar zuruuc waxa la beertaa la yidhaah waxa la beerto himaarna midhaha midhaha la sakeeyo waa timir waa timir iyo cinab bas waxa kale lama sakeeye khudrawaadka kale waxyaalaha kale midhaha kale may mucasharaat baa la yidhaha wa amwaalu tijaara wa amwaalu tijaara waa afar والركاز والمعدن والركاز دفين الجاهلية قالوا waxay duugtay duukufaareed yaa Soomaaliga la iska dhigay duukufaareed gaala meel wax ku duugad waxay gaala duugtay baad heshay lacag meel ku duugtay wal macdinu qad qalinki macaadinta waxa dhulka laga soo baxo way meelaha macaadinta ku jirto macaadinta laga soo baxay way marka waa lixda النعم ومد حوله نعم وليدي والنقدان لمد العقل العقل وغيب والمعشرات وحي العشر بحين الزروع والثمار وصدح وأموال تجارة بضيع نوع دون تهنقت وحي اللي قد يلسي قد الله سوق قد التجارة الركاز يو المعدن الركاز يو المعدن والمعدن مركا واللحداس واللحداوي مرحبا اها intodaas hadda mid walba wixii ka waajibaya kuma sheegay kitaabku waa mukhtasar waa kitaab gaabane wuu yar yahay waa kitaabkii lagu bilaabanayo lagu daday in lagu bilowdee lixdaas infi bay sakadu ka waajibtaa buu ku yidhi laakiin amwaalu tijaaro keliya badeecada ayuu kuu sheegay waxa ka waajibaya wawaajibuhaa rubucu cushri qiimati caruudi tijaara tijaarada badeecada waxaa ka waajibi markaad mushtar tahay beec mushtar markaad tahay oo sanad aada ganacsanaysay tijaaradaadi xoolahaagii oo dhan baa la qiimeyn wixii aada gadaysa oo dhan baa la qiimeyn marka وواجبها واجب كيدو ربع عشر قيمة عروض تجارة بضاعة عروض تجارة وبضاعة بضاعة قيمة هذا قيمها عشر كذا عشر كربع عيسى واجبه حولها اجي اردن بالا قيميني لعبتودي انتي جارتا طبعا ميلود بالودي عشر وطبعا ميلود ميل meesha tobnaad baa la qaadi meeshii tobnaad baa afar meelood loo sii kalay rubaceed yaa kaa waajibay intaasaad bixinaysa wax yaraa lagaa qaadaya wax yar wax badan maa waxaad xoolo lahayd oo dhan lacagtaadii oo dhan haddii laysu geeyay ganacsigaagii waxaagii markii laysku jumciyey maxay noqotay milyan nin ganacsada weynaa tahay hal milyan oo dollar bay lacagtaadi laysu geeyay cushur cushur maxaa u noqonaya toban meelood u dhig oo boqol kun boqol kun maxaa u rubaca afar meelood u dhig shan iyo labaatan kun nin ganacsado weyn baa taga shan iyo labaatan kun oo dollar baa bixinaysa masaakiin badan baad dhejinaysa waxoogaa siinaysaa shan iyo labaatan kun baa iska bixin laakiin adoo lacag badan baad leedahay adi shan iyo labaatan kun kuna fiirin shan iyo labaatanka kuna fiirinine meeqaa kuu hartay sagaal boqol iyo m a sagaal boqol toddobaatan iyo shan kun baa ku harta marka laakiin shaydaanku wuxuu kutusayaa shan iyo labaatan kun towsan ya wuu kuleeyahy wuu ku kala jiidaya wuu ku kala jiidaya markaas wax badan kula noqoni ma bixin karti intaas marka intaasaa ka waajibaysa lacagtaadu hadday boqol ku noqoto boqolkaa toban meelood baa loo dhigaya waa toban meelood oo min toban ah toban kun afar meelood u dhig laba kun iyo shan boqol haddaad boqol kun lacagtaadu ahaydna laba kun iyo shan boqol iska bixi hadday kasii yarayd toban kun hadday ahayd kun baa u cushura kunka meesha tobnaad waa kun baa u cushura kunkii u afar meelood u dhig laba boqol iyo konton soo ma toban kun haday lacagtaadi gaartay dukaankaaga yaray iyo waxyaalaha yaad yar lahayd sadaqadaadi yarayd markaas ku qiimaysay toban kun ay noqon soo ma laba boqol iyo konton iska bixitay laba boqol iyo konton wey zakada marka badeecada basoo kuu sheegay inta kaleetana dee waa xoolaha zakadu ka waajibtay mid walba nisaab buu leeyahay laba qaybood bay u qaybsamaa xoolaha laga zakeeyo qaarna xawl bay ku zakada ku gaadhaan qaarna markaaba waa laga bixiyaa qaarna waa qaarna waa xawli oo maalan xoolahoo kale nicmooleyda labada lacagood tijaarada curuudu tijaara yacni waa xawl inuu usoo wareego wey sanad inuu usoo wareego inta ay milkigaagii ku jiraan nisaabka iyagoo gaaray waa inuu sanadka usoo wareego markaasay sakada ku waajiba wax waxaa jira markaaba laga bixinaya rikaaska iyo macdinta markaaba waa laga bixiyaa mucasharaadka wixii kuu go-ay beertu hal mar ubay go-daay wixii sanadkaa kuu go-ay laakiin haddaad roobka ku abuuranaysay guga iyo dayrta waa laysu dumi lasku xisaabin toban kun hadday gaarto maxaa la toban toban jawaaban u ah toban jawaan hadday gaarto toban kintaal zakada waa ka bixinaysa dadka qaar waxaa ku dhaca mataqaana labada fasal ee sanadka dhexdiisa laba jeer baa beerta lawada baxaysaa ama ama roobkayba ku baxdaaba labada jeer roobku da-ayba way kuu baxday soo ma sanadii hore inta kuu go-day gu inta kuu go-day ma gaaren toban kintaal waad qardhamsatay dayrtiiba haddana la gaaray oo kuu baxday haddana haddana waxaan inti gaarin baa haddana kuu baxday shan baa haddana kuu baxday tii hore lix baa ku kuu go-day dee mid walba gaarkeeda ha u cuninin haddaad tii hore lix kuu go-day haddana shan kale kuu go-day soo kow iyo toban maa zakadii waa laga rabaa de waa laga waa laga rabaa waa laisu dumaya guga iyo dayrta waa laisku daraya oo sanadka dhexdiisa had- laba jeer hadday kuu go-do beertu oy toban isku gaarto waa laisku zakayni hadday hal mar tobankii gaartona waa la zakayni taasay xoogaa dadka ka hoos baxdo dee marka tii horena la cuno tii dambena ma gaarin ma gaarin haddii lagu hayo inaad zaka bixisa marati marka xuquuqda waxaa rabta masaakiinta meesha rabta inaad ku dudis marka amwaasha zakada laga bixiyo waa lixdaas faslun yajibu sawmu ramadaan biaxadi umuurin khamsa soonka ramadaan wuu waajibayaa biaxadi umuurin khamsatin umuur shana midood buu ku waajibaa shan sababoo markii la helo buu ramadaanku waajibi axaduhaa bikamaali shacbaan alaaiina yowman bishii shacbaan yaa soddonkii dhammaystirtay waa la tirinaya koo labo soddonkii bay dhamaystir bisha ama ha la arkamayaan la arkina soonkii waa bilaabanaya laanna bil soddon ka badan ma jirteen bishu waa sagaal labaatan iyo soddon un bisha hilaaliga ee la arkay wa haaniiha ka labaad amarka labaad ee soonka waajibinaya biru'yati lhilaal wey bishii baa la arkay ramadaan fii xaqi man bay ku waajibi ra'aahu arkay wa in kaana faasiqan qofkii asagoo bisha indhaha saaro way ku waajibi hadduu faasiq yahay warkiisa la qabsan maayo oo qof caadil ahaa yacni lagu soomi lahaay oo dadku qabsan lahaayeene faasiq hadduu noqdo wax laga aqbal laga qabali maayo laakiin asaga way ku waajibi laanna asaga uu arkay isaga waa inuu soomaa fii xaqi man ra'aahu bay ku waajibi wa in kaana faasiqan bahaado wa haaliuhaa kan saddexaad bihubuutihi hubuuti lhilaal hilaalkii sugnaantiisa weeye fii xaqi man lam yarahu qof aan arkin bay ku waajibi oo say ugu waajibtay bicadli shahaadatin bishahaadati cadlin wey bicadli shahaadatin macnaheed waxa wey bishahaadati cadlin nin caadil ahaa yirbishi waa arkay qof wanaagsan oo daahirkiisu dhowr fiican yahay waxmaana lagu arago mu- yaa bishii baan arkay ka markhaati kacay waa la amrayaa dadka inay soomaan waraabicuhaa kan afraad biakh- biikhbaari cadli riwaayatin dad cadlu riwaayo la yidhaahdo oo sharcigu u yaqaana cadlu riwaayo آه، warkoodii yani ak- akhbaartoodii bay yay ku sugnaatay kuwaasoo mawhuuqin bihi lagu kalsoon yahay cadlu riwaayo waxaa la yidhaahdaa caruur oo kale آه، dumar oo kale haweenba arkay waa dad riwaayo oo weyna tacadudeen dhowr aha arkay wax been lagu yaqaanayna ma aha run baa lagu yaqaanay dadka mawhuuqin bihi waa dad run lagu yaqaanay caruur yare laakiin run baa lagu yaqaanay dadkaasaa sheegay way ku sugnaanaysaa bisha aragtideed marba haddii cadulriwaayahaas mawhuuqin bihiba hadday yihiin sawaaءun waqaca fi lqalbi sid waqaca fi lqalbi sidquhu am la waa isku mid adigu run bay sheegayaan ama qalbigaaga ha ku dhacdo ama been bay sheega ha ku dhacdo waa isku mid marba hadday mawhuuqin bihi yihiin cadulriwaayahu waa kuu waajibayaa soomka dadka o dhan baa soomaya ow gayri mawhuuqin bih cadlu riwaayo weeye dad lagu kalsoon yahayna ma ah marmarna wax fiican bay sheegeen marmarna waa been baa lagu qabtaa ayagoo sooma mawsuuq maha marka in waqaca fi lqalbi sidqu wuu kugu waajibi cadlu riwaayahan mawhuuqun bihi ma aha laakiin hadday qalbigaaga ku dhacdo waa runto waa la filaya bisha inay dhalato waa runto hadday qalbigaaga ku dhacdo wuu kugu waajibi hadday qalbigaaga aysan ku dhicin in- in- kuwan waxay sheegayaan wax kama jiraan marka horena ayaga naftooda dad lagu kalsoon maahayno marmarna waxaa lagu arkay inaynu wax saxa sheegin marmarna waxay saxa sheegi jireen soo ma marka haddiiba qalbigaaga yani inayna run sheegayn ay ku dhacdo a maxaa kugu waajibi ma maxaa kugu waajibi waa iska khilaafi kartaa وخامسها كان شنات بظن دخول رمضان رمضان قلتان كيسو ظنيي بالاجتهاد اجتهاد بلي في من اشتبه عليه ذلك قفك بش رمضان بليك لا سقدر رمضان وسي سقدر مريا حبسي بو كجرا مثلا قفك بنانك بابا سو بحاي xabsi unbaa lagu soo riday sanad baa meesha ugu dhammaaday bishii la soo xiray iyo bisha la marayo waxba kama ogaba meeshuunbuu ku jiraa marka xaqiiqo ma hayo laakiin wuu xisaabiye waxbuu xisaabiye waxbuu isku xis- waxbuu xisaabiye marka ramadaankiibuu malay inay tahay baad aad caawa bishii ramadaan baa bilaabanayso dhannigiisii hadduu ijtihaado wixii soo xisaabiyey dhanni buu ugu malay inay bisha gashay wuu soomayaa hadduu soonka waafaqo markaa u dhasho ama soonkii oo la dhaafay kadib bishii shawaal oo kale ama dilqacdoo kale weeyaba wuxuu hadda soonkii ka dhigay wuu waafaqay bishiiba waafaqay waa ramadaankii ama ayadoo la dhaafay kadib weeyaba waxaan uu leeyahy waa soonkii soonkii baa u ansaxay hadda hadduu waafaqana dee wuu waafaqay haddii bishii la dhaafana dee bishii soo dhaaftay wuu soomay oo dee soonkii bay u noqonaysaa qalday u noqonaysaa ayadoo la gaarin hadduu noqotona soonkiisu waa ramadaan loo xisaabin maayo sunno u noqonaya wixii uu soomay waa cibaadadii uu soomay sunno unba u noqon laakiin soonkii waa lagu leeyahay ramadaanki wuu soo socdaa mar uu soomanaayo bis o dhan soomanaayo intuu ijtihaaday yaa la yidhi soonka hadduu dhalanayaa laakiin waa inuu soomo haddana dee uu ku qaldamay marka labadaa suuro laakiin u jirtaa hadduu waafaqay iyo haddii lasoo dhaafo shantaa shay ayaa soonka ku waajibaa arrintaha shanta ah ayuu soonku ku waajibaa yajibu sawmu ramadaan biaxadi umuurin khamsa axaduha bikamaali shacbaan halaaiina yowman bisha shacbaan baa soddon dhammaatay wathaaniiha biru'yati lhilaali fii xaqi man ra'aahu wain kaana faasiqan qof alla qofkii arka bisha way ku waajibi hadduu doono yani faasiqba ha noqdo faman shahida minkum shahra falyasumhu baa ilah yidhi waa waajib haddii aad aragtaba bishii wuu kugu waajibaya wathaalisuha bihubuutihi fii xaqi man lam yarahu bicadli shahaadatin qof aan arkin bay bishii inuu soomo waajib ku noqoni bicadli shahaadatin ay bishahaadati cadlin wey bishii waa la arkay baa layidhi dad baa yani tacaduday oo qof caadilaha bishii sheegay آه، وات- وهو واجبها والرابعها بإخبار عدل رواية موثوق به dad cadlu riwaayo ah oo yani shaahid yani caadilka shaahidka caadilka waa qof rag ahoo caadil ah dadkan ka soo haray cadlu riwaaya la yidhaha dumarka iyo caruurta iyo cadlu riwaaya la yidhaha mawsuuqun bihi waa lagu kalsoon yahayo waa dad run lagu yaqaano kuwaana wuu ku waajibayaa soonkii hadday sheegaan sawaaun waqaca bisha aragtideedii sawaaun waqaca fi lqalbi sidquhu am laa ama run bay sheegayaan qalbigaaga ha ku dhacdo ama iya ku dhicin waa laga rabaa ow kayri mawhuuqin bih kuwa aan lagu kalsoonayn baa sheegay in waqaca fi lqalbi sidquhu haddaad u rumayso oo tidhaahdo war run bay sheegayaan waad waad soomaysaa wuu kugu waajibayaa hadduuna qalbigaaga uun ku- runtu ku dhicin oo been bay sheegayn aad qalbigaaga ku dhacdana kuguma waajibayso وخامسها بظن دخول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه ذل- عليه ذلك بظن دخول رمضان مش رمضان قلتان كيدو ذنيي بالاجتهاد اجتهاد بو كذني ملو واجتهادي مركز هو بلي في من اشتبه عليه ذلك قفك يك- يعني وهي هي او كش- آه، كده قليوه وقفك وحسين غلطمان فصل شروط صحته أربعة أشياء شروط شرط صحته شرط صحته صحة الصوم صوم كأن سحديس شرطيس أربعة أشياء أفر شيوي إسلام وعقل ونقاء من نحو حيض وعلم بكون الوقت قابلا للصوم أفرتا شرطي بصوم كو أنصحه afartaas haddii qofka shuruudda laga waayo soonku kama ansaxayo ma soomi karo wey macnaha islaamun baa shardi ah gaalka ma soomayo lanna acmaasha dhan iimaan bay ku xiran yihiin haddaan iimaan qofku la imaanin camal kama ansaxayo sixaa laga hadlaya meesha sixo ma ansaxayo marka camalkiisu yura waan soomi islaamun baa shardi ah wa caqlun baa shardi aho qofka majnuunkaa de waxba kama ansaxayaan Ah, waa majnuun de waa waa qof waalan oo muskir waa qof qalbigiisiba ma joogo caqligiisi ma joogo caqli baa shardi ah leanna cibaadaadku waxay ku ansaxaan takaaliiftu ay ku suuroobaysa waa caqliga wey wa naqaa'un min naxwi xaydin iyo wixii la mid a naqaa'un dhahirnaan wey gabadha waa inay daahir tahay min naxwi xaydin dhiig waa inay daahir ka xaylka caadada la yidhaha iyo wa nifaasin iyo waa inay daahir ka tahay wey iyadoo xayl qabto hadday tiraa waan soomi kama ansaxayo soom ma guntamayo hadday soomanaydna wuu jabi hadday tiraahdo waan soomina ma guntamayo aka waayo ma ansaxayo soomkii leanna maanic sharcihaa ku sugan waa dhiigan wey waa maanic sharcia wey wa cilmun baa shardi ah bikowni lwaqti qaabilan lisoom waqtigu waa inuu yahay waqti soom aqbalay waqti waqti soom waa- bishii waqtigeedii waa in la joogo haddaan waqtigeedii la joogin qofku kama ansaxayo dee bil kale ramadaan uma soomi kartid bisha ramadaan markay gasho uma waqti waa inuu soon yahay waa inuu ramadaan yani waqtigiisi waa inuu yahay markaa umaad soomi kartaa bikowril waqti qaabilan lisawmi wey dee soomkii dhaba waa inuu usoo galo ama si uu kusoo galaba ama yani hadduu ijtihaadka xataa kusoo galo ijtihaad baad ku soomaysaa inuu soonka yahay baad waqtigiisi yahay baa ictiqaadisay soo maa marka waqti waa inuu yahay qaabila lisawm afartaa shardi waa shardu sixatihi weeye faslun shardu wujuubihi khamsatu ashyaa soonka wujuubkiisa shardigiisuna khamsatu ashyaa shardu wujuubihi ay shuruudu wujuubihi khamsatu ashyaa waa shan islaamun wa takliifun wa idaaqatun wa sixatun wa iqaamatun shantaana waa shuruudii wujuubka weeye islaamun baa shardi ah qof muslima unbuu soonku ku waajibayaa qof aan muslim ahayn kuma waajibay hadda qofka aan islaamka ahayn ee gaalka ah ee mukalafka eh weyn yani ee weyn qaangaarka eh gaalka ah soonka wujuubkiisii la weydiin maayo islaam baa la leeyahay soon la dhihi maayo marka soonku kuma waajibin ee waxa ku waajibayo waa islaamnimada inuu tawxiidka qaato waay hadduu dhinta hadhow gaalnimadiisa gaalnimadii uu gaaloobay ee uu tawxiidka uu ka ula la imaanin cadaabka lagu cadaabayo cadaab ka siyaasan baa tarkul yacni acmaal waajibaadkii ka tegitaankoodiina loo cadaabi laakiin hadda soom baa kugu waajibay la dhihi maayo gaalka kuma waajibay ee islaamka ku waajibaya Ah. islaamun baa shardiya yaa wa- yaa shardi ah shardi wujuubkiisu waa islaam qof muslim uu ku waajibaya wa takliifun mukalaf waa inuu yahay qofku waa inuu qaangaaro dee waa inuu qaangaaro qofku mukalaf waa inuu yahay oo waa inuu baaliqo wey calaamaadka buluuqana waa soo marnay kitaabka yani awalkiisu noogu soo sheegay saddex calaamay ahaayeeno labada rag iyo dumarkaba way ka dhexaysay midna yani gabdhaha khaas la ahaa wey yani sanadkoo lagu baaluqo shan iyo toban sano inuu qofku gaaro sini buu ku baaluqay qofku fi dakari walunha wiil iyo gabar mid ku doontaano shan iyo toban ba hadday gaaraan waa baaliq ixtilaam biyaa ka imaaday fi dakari walunha way qaangaar bay noqonaya fi lxayd gabadhi litisca siniin sagaal sano iyo kasii badan gabadhu haday markay gaarto dhiig ku dhacana waa baaliq marka takliif baa shardi ah way qofku waa inuu baaliq yahay waa inuu baaliq yahay way waana yani oo waa inuu qaangaaro midda kale waa inuu caqli leeyahay waa inuu caqli leeyahay oo hadduu yani uuna qofku caqligiisi uusa joogina caqligiisu dhiman yahayna mukalaf maaha wa idaaqatun waa inuu awoodo soonka waa inuu awoodo idaaqa wa idaaqatun wa sixatun wa idaaqatun wa sixatun waa isku mid marka idaaqatun sharcan wa sixatun xisan ay noqoni saa in lagu kala celiya noqoni maxaa yeele idaaqada labadaa loo kala qaadaayo idaaqadu waxaa inay noqoto awoodda uu awoodayo xisan wa sharcan marka idaaqatun waa inuu awoodo sharcan maanic sharciga waa inuu ku sugnayn gabadha waa inay dhiigga daahir ka tahay waa inay xayl daahir ka tahay nifaas waa inay daahir ka tahay umul aysa ku jiro marka idaaqa wey waa xagga sharciga maanic sharciga waa inuu ku sugnayn wa sixatun caafimaad baa shardi aho caafimaad baa shardi ah waa inuu caafimaad qabo dee hadduu xanuunsan yahay uusan awoodi karin soonkiima soomi karo Ah, idaaqada waxaa kale oo soo gelayo idaaqada oo xagga manciga sharciga iyo idaaqada oo xagga awoodi ah ma xanuunsanee awoodiisii baa dhammaatay kalkabiiri qofkii wayna waayeelka Ah, odaygii sheekhaye iyo maamadii ah, da-da ahayd ee waayeelay ma awoodaan idaaqo waa xagga xisiga kuma yacni tabartoodii baa dhammaatay mana xanuunsanee tabartoodii baa dhammaatay marka ma awoodi karaan ma ma gaajeysnaan karaan ma oomanaan karaan intaas ma yani ma oomanaan karaan ma gaajeysnaan karaan marka ma awoodaan soonkii mud dacaan bay iska bixinayaan fidyay bixinayaan gabadha dhiigga markay qabtana xagga sharcigii bayna ku awoodin maanic sharciha ku sugan ma awooda iyaduna sharciga yani ma awoodi inay soonto wasixatun marka waa caafimaad qofkii soonkii markii waktigiisi la gaari wuu xanuunsan yahay xanuun yacni culays u keenayo oo dhib uu kala kulmayo shaqo adag uu kala kulmayo hadduu soomo wuu afuraya markaa marka caaf- maradka labaa loo kala qaadaa markaa maradka labaa loo kala qaadaya maradun yurjaa bur-u mid caafimaadkiisa la rajaynayo inuu ka caafimaadaa la rajaynaya hadda wuu iska afurayaa markuu caafimaaduu soo qadaynaya wa maradun laa yurjaa bur-u waa xanuun aan caafimaadkiisa laga samray dhakhaatiirtu waxay yidhahdeen ma caafimaadaya qofka waa xanuun laazima waay kaasna haddee ma awoodeen fidyo iska bixinaya marka ca- midka maradkuna labadaasoo loo kala qaadiyo hadduu xanuunkiisa caafimaad laga rajaynayo wuu sugi hadda wuu iska afuri ruqsuu haystaa iska afuri markuu caafimaaduu qadayni caafimaad maradka kale ee laasimka ee joogtada iska ana oo aan caafimaadka lahayna kaa fidyu iska bixinaya haddaba kaana lagama sugayo kaas marka waxa fidyada bixiyo waa qofka yacni een, waayeelka ah iyo qofka xanuunka laasimka ah qabo aan ka caafimaadhayn kaa wuu iska bixinayaa fidya ay bixinayaan labadaas gabadha xaamilada iyo midda murdacada ah hadday naftooda u cabsadaan way afurayaan sharciyan afurku waa u bannaan yahay wayna soo qadayni qado unbaa ku waajibi hadday ilmahooda u cabsadaanna oy saa u afuraanna qado iyo kafaara labaduba laga rabaa qado iyo kafaaro yaa labaduba ku waajibaya aa ay la imaanaysaa way marxaban wa iqaamatun iqaamatun baa rabaa qofku markuu soonka yani soo galo waa inuu yahay qof muqiima oo gurigiisi joog hadduu musaafir noqdo sharcigu wuxuu cudur u siiyey inuu iska afuro hadhow markaa safarka ka baxdo ayaad soo qallayn doontaa faman kaana mariidan ow calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar baa ilahay leeyahy facalayhi dushiisa waxaa ahaatay ciddatun maalmo oo min ayaamin ukhar maalmihii kaa tegay qadarkooda day bishoo dhan kaa jirtana bishoo dhan baa soo qallayn day maalmo kaa tageenna maalmihii kaa tegay maalmo kaloo cadadkoodii ah ayaa soo qaldoynaysa faslun arkaanuhu arkaanu sawmi halaathatu ashyaa soomka arkaantiisuna waa saddex inta badan labay kusoo gaabiyaan laakiin asagu saddex buu ka dhigayaa arkaanuhu halaaatun halaathatu ashyaa niyatun leylan bikulli yowmin fi lfardi midka u horeeya waa niya niyatu niyo weeye leylan fii leylin habeenkii waa inuu niyoodo bikulli yowmin maalin kastuu niyoonayaa fi lfardi faradkii wey maalin kasta habeenkeeda waa inaad niyooto maxaa yeelay soonka ma- eh, maalmihiisan soddonka beri ah maalin kasta waa cibaado gaar ah maanta waa soon berri waa soon dee maalin kastaba waa soon waa soon dhammaystiran oo waxba ka maqnayn marka maalin kasta waad niyooni likulli yowmin min ramadaan baa inaad u niyooto waay marka niyadu in habeenkii ay dhacdana waa waajibo siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariga ku leeyahay man lam yubayit isiyaama falaa siyaama lahu qofka aan soonka barisiinin oo habeenkii aan niyoonin soon ooma sugnaanin habeen kasta waa inaan niyo habeen niyadu waa inay dhacdo ah, waa inay habeenkii dhacdo macnaa markii la afuro ilaa iyo suxuurta salaad intaan la gaarin intaa waa inaad niyooto inaad berri soomayso marka niyadu waa inay barido way tabyiidku waa habeenkii baryo inay noqoto way man lam yubayit isiyaama falaa siyaama lahu marka hal mar keliya ma niyoon karaa bisha ramadaan oo idil habeenka u horeeya ramadaan soo dhalay haddaan idhaahdo waxaan niyooday soddonka ramadaan wuu ansixi bay leeyihin cinda qawlin laakiin waa laga raagacsanya waa qawl yar wey qawl yar haddaad habeenka habeenka u horreeya wada niyooto wa bisha ramadaan waa hal cibaado iswadatee sawmu ramadaan bisha ramadaan soonkeedii oo dhan baa niyooday way ku kaafinaysaa bay leeyihin laakiin waa qowl yaro qowlka raajixa waxa weeye sida xadiidku tusinayana u eg xadiidka tafsiirkiisu ma aha ma ma dhihin xadiidku ninkii bisha ramadaan niyoodo man lam yubayit qofkaan barisiinin waa habeen kasto habeen kasto barisiin niyada falaa siyaama lahu habeen kasta niyoodo kaas wey laanna maalin kasta waa cibaada mustaqila sida salaaduhuba salaadan waa cibaado salaada kale niyo gaaray leeda camalkuna niyo ku ansaxaa dee maanta iyo berri waa laba kale camal bay kala yihiin maantaad soomanaan kartaa berri cilaa kugu imaan karta waa afuri kartaa waa laba cibaado kala duwan maalintana soonkeeda waa ansaxay hal niyo marka isuma kulligeed isuma saraayen karto ma saraayen karto maanta camalkeeda niyadeeday wadataa man lam yubayit isiyaama falaa siyaama lahu habeen kasta waa ina niyood marka waa niyo leylan bikulli yowmin fi lfard wa tarki mufdirin wax wax afuriyo o dhan waa inuu ka tago wax alla wixii ku afurinaya iska ilaali tarki mufdirin mufdiraadka dee wax afuriyo way badan yihiin mufdiraatu sowm soomka waxyaalaha afuriyo way badan yihiin marka mufdiraadka soomka ku afurinayana waa in iska ilaalisa wey jimaaca iyo istimnaha iyo alaklu washurbu iyo alistiqaa'atu camdan iyo kasaad isu matajisa iyo yacni waxyaalahaas oo dhan yacni iisaalu shay ama dukhuulu shay min min manfadin dukhuulu caynin min manfadin maftuux cayn muuq shay muuqdo cayna inay manfad manaafidda furan ka mid a afka iyo sanka iyo ibta iyo yacni ay kaa gasho ee joof u furan joof منفد مفتوح وجوف مفرد waxaasoo dhan baa kaa burinay inaad wax cunto oo wax cabto oo ah, waxyaalahaas oo meel furan inay wax kaa galaan wax iska geliso waxaasaa soo ka burinay meel aan maftuucayn waxa kaa galiso oon ma buriyo manfad meel furan oo manfad anf afku waa manfad sankuna waa manfad soo ma oo afku caloosha ugu furan yahay korna waa maskaxdana u furan sanku wuxuu u furan yahay maskaxda maskaxdu waa joof calooshuna waa joof ibtu iyo dabadu waa manfad waa maftan furan oo maftuux oo calooshay u furan yihin wax alla wixii galo kaa galo uu soonka uu burinayaa uu burinayaa meel aan manfad ahayn wixii kaa galo soonka ma buriyo meelahan jirkaaga irbadaa ka mid ah irbada lagugu duray irbada haddii jir- jirkan caadigaa lagaaga duraya umbarida lagaaga dhufta ama inta meelaha lagaaga dhufta manfadkaamay geli mogta meel furan maa jirkaana laskaga dura soo ma waxba ma yeelaysa soonka marka irbada wax ma jebis faleebada bes aan loo galeen markaad soo manta faleebada waa nafaqo bimacnaa waxay noqonaysaa akli iyo shurbi bay meeshoodii bay qubaysaa lianna cuntada looga kaaftoomi karaa qofku markuu cunto qaadan waayo see la yeelaa isla- faleebaa lagu xidhaa sooma biyaa lagu xidhaa wax fitamiinana waa loogu daraa mudduu qofkaasa laga yaaba in waxba cunin meeshaasa wax laga siinaya un soo ma de waa cunta taas iyo cabitaan faleebada maya laakiin irbadaha kale oo dhan maya waxaan burina waxaan burina wax dhiba male dhiig haddaa iska qaada xataa laa baas Ah, kanaaca kusoo ridata waxaa lagu dhiig baa lagaa qaadi iska qaad wax dhibaataa male haddii lagaa qaado waa sooma waa iska qaadi karta laakiin lama ogola jirkaagan inaad camdi aad dhiig isaga keento wax isku dhufato laga keento maaha laakiin irbadaan lagu baday dhiigga lagaaga qaaday soonka waxba uma dhibayso waxba uma dhibayso marka tarku mufdirin marka mufdirkaas markaad ka tegaysa maxaa shardiga daakiran waa inaa xusuusan tahay hilmaan baa ku gale waa iska shaqaysatay waxbaa iska cuntay waxbaa iska laanna soonku sida salaadoo kale ma aho hay-a dhowrsan oo maal yani waa qofka iska iska socday dadka iska dhex socde wuu iska hilmaami karaa cabitaankii wuu iska soo qabsanaya wuu cuntada iska qaadan karaa hadduu bar yani uusan ahayn daakir inuu yahay sharda waa inuu xusuusan yahay hilmaankii baa baxay waxba ku afuri maysa haddaad cunto iyo biyo ka dharagto ah man akala aw shariba wa huwa saa'imun man nasiya fa akala aw shariba falyutima sawmahu fa inamaa adcamahu allahu wasaqaa ninkii asagoo sooman intuu hilmaamo wax iska cuno wax iska cabo soonkiisa ha iska dhammaystirto ilaahay baa quudiye ilaahay baa quudiye marka qof soomanoo intuu ishilmaamay wax iska cunay haddaa arto shib ka dhado war soomada soomanayn hadhin Ya. Ya. marxaban ha iska wato wixiis markuu asaga xusuusto una ark fa inamaa adcamahu allahu wasaqaa kuba wuxuu yidhi asagoo soomanaagu markuu waxbuusaa usoo qaaday war soomaana isaga uu ka celi war ilaahay baa bii quudiye maxaa iga celisi ya gaajada iyo oonku ha iga hareene maasha allah marka fainamaa adcamahu llahu wasaqaa hilmaanka waxma buriyo xataa jimaaca oo yani waajibin lahaa kafaarada kafaaradii buu kaa ridayaa hadda waxba maarata laanna ma iska hilmaa waxba ma ogidba markaad u qasito camdan way markay kafaarada waajibaysa shuruud buu sii leeyahay markay kafaarada waajibaysa markaad u qasado oo jimaac taam aada la timaado oo aathimin bihi uu yahay mid ku dambaabayo bisababi sawmi ugu dambaabayo shuruud buu leeyahay markaas kafaarada kugu waajibi marka daakiran mukhtaaran waa inuu doorto haddii lagu ikraaho la yidhaha hadda cab adoo sooman baa qori inta lagaa saar cab baa lagu yidhahda soonsoonkaaga ma naqaane cudno cun iska cun wax kaa buraaye male iska dharag waa lagugu qasbay Ah, soonkaagina iska wado hayra jaahilin macduurin wuu soomanaa wuu iska gaajooday wuxuu yihi soonkaan cuntada biyahan waxba kama dhibaysa cuntadu maan iska dayn biyihiisuu iska cabay wuxuu u malaynayaaba biyahan inay soonka berinin waa jaahil dagaalada waan soonaa bay yidhahdaan waxay ka soomaan mataqaana hilibkay ka soomaan waxooda kale waa iska wadaneen kaasoon miya ya haddaad cuntada kale iska cunto biyahaaga iska cabto waxaaga iska cabto maxaad soomantaha marka jaahilku waa inuu yahay macduur jaahil macduura loo cudur daaro maxay tahay jahligu waa jahli lagugu cudur daaray oo waa maxa waa qof hadda soo islaamay qariibulcahdi bilislaam hadduu soo islaamay gooruu axkaamta islaamka bartaba ma gaarin soonka waxa jabiy waxaan jabinba ma gooruu barta ma gaarin ama nasha'a bibaadiyatin baciidatin can ilculamaa bay kutubtu yidhahdeen duurkaasuu ku korayoo meel duuruu isaga dhashay baadiyahaasoo weligiisba wax diin sheegayo culmada ma arag marka soon waa la soomaa unbuu maqle arkaanta islaamka waa shan soon baa jira waajib unbuu maqle wax jabiyo ma yaqaan wax diin sheegayo weligii ma arag kaa waa loo cudur daarayaa waa jaahil macduuraho weligiiba wax diin sheegaya hadduuna maqal jahligiisa waa loogu cudur daari soonka ka jebin maayo laakiin qofkii dadka cilmiga dhex joogay culumta la akrinaya dhex joogay oo maalin kasta maqlaya culummadii arkayay waxaan ma aqoonin lagama yeelayo jahli macduura sida hadda loo badan yahay dadka jahligoodu jahli macduur noqonaya ma maalin kastaad maqlaysaa waxa la sheegay cilmiga meel kastaa laga sheegaya adaan u jeedin laakiin soo ma adigaa lagaa rabay waajibkan ilaahay kugu waajibiye wixii uu ku ansaxayo iyo wuxuu jebinaya inaad barato way haddii kale seed u samayna waajib maalan salaada waajib bay kugu tahay waa inaan tukanaya baad leeda ilaahay baa igu waajibiyey baad leeda de ilaahay soo kugu waajihaa sida uu ilaahay u waajibiyey inaad u samayso raadida marka wixii ay ku ansaxaysaa waa inaad barataa wixii jebinayo halaynayana waa inaad ka tagato haddii kale qof salaadii diiday unbaad la mid tahay qof salaadii diiday unbaad la mid tahay markaas soonku waa saasoo kale soonku soo waajib maaha maxaa soonka waajibiyo maxaa igu waajibo sababaha waajibiyo waa maxay waxa mancinaya waa maxay maxaa jebiya soonka waa inaad barato wey shay kasto waa inaad sidaad u gudan lahayd buu sharcigu ku baray waa inaad waajib oo fardu cayn wey cid kaa qaadaysana male marka jahli macduura maanta lama helayo haddana cilmigii u afaafayo marka tiknolojiyadina way faaftayo cilmigii culummadu sheegayeen tiknolojiyadii baa qaadayoo geed kastay hoostiisa geysay marka hadda maanta ma maqli lagaa yeeli maayo taleefonka aada wadataa dhexdiisa ka heli sooma kii baadiyaha jooga maanta ariga la joogay taleefonku ku dhex wataa sooma de waxaas ma maqli laga yeeli maayo taleefonku ugu jiraabe waaba kaga dhexadlay uu sheegayaaba runtii o dhan waa meesha ku duubo sooma marka maanta jahli laysugu cudur daaraya ma jire qof kasta inuu barto wey wasaa'imun midka saddexaad waa saa'imun qof sooman in la helo wey qof saa'ima arkaantu ka mid yahay yacni niyo iyo tarkul mufdiraat alimsaak can ilmufdiraat markii labadaa shardi la helo wa saa'imun qof sooman saa'im waa in le qofkii soomanaayo faslun wayajibu maca alqadaa'i lisawmi alkafaaratu alcudmaa والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم ويجب وحا واجب مع القضاء قضاء معه للصوم صومك لقضاء الكفارة العظمى قفك ما لنتي كتكتين أبو سوى قضيني وحاكا لو لقرها مع القضاء الكفارة كفارة لازم الكفارة العظمى وكفارة وين وهو عتق رقبة فإن لم يجد فصيام ستين يوما لحدا مع الموضع حريرة يسومي فإن لم يستطع فإدعام ستين مسكين لحدا مسكين ممركا قوذني وكفارة العظمى وي فاروين وي إنو أدون حرية هدو وايو لحدا مع الموضع مالين ودحين أو صومه هدو أودي وايو إنو لحدا مسكين قوذيه وكفارة العظمى على قربه الكفارة العظمى يو التعزير تعزير نواب الله دري ما يراه القاضي وهي تعزيرتنا إن ما المال لا يرحره أما التعزير وحال إلى هذا كل ب... يعني بحسبه قفل أركو سيدا أوياهي قفك أسكت اللي يرى ذا حقا ولا حري ولا قراعي qofka yar weyn ee sharafta leh mur'ada leh haddii la canaanto oo intii koofida laga qaado laydhaha wax jiramateed waade wa waaba la ciqaabin kaas ciqaab uma dhimane ya marka tacsiirna waa lagu samayn maayaraha holqaadi haddii la garaacay iyo haddii la xidhaaya iyo a tacsiirna waa lagu samaynaya calaa man afsada sawmahu soomkiisa qofkii fasahaadiyey fii ramadaan ramadaan dhexdeeduu fasahaadiyey yowman kaamilan maalin kaamiluhu fasahaadiyey maalin kaamila ayuu soomkii fasahaadiyey bijimaacin buu ku fasahaadiyey jimaac xaaskiisii buu u galmooday bijimaacin waa galmo taamin oo taama wey jimaac taama wey ma aha yacni inzaal buu sameeyey yani wuu taataabtay ama korkeedii buu ku- ku galgashay meelahaasuu marmaray saasay biyuhu oga yimaadeen kaas maye bijimaacin taamin baa la rabaa jimaac taama oo uu farjiga ka jimaaco Ah. aathimin haddana uu ku dembaabayo bihi jimaacaas wuu ku dembaabaya muxuu ugu dembaabaya lisawmi liajli sawm yuu ugu dembaabay hadde soonka hadda dembiga kuu keenee haddiuna soon jirin waa xaaskaagi soo ma kumaada dembaabteen soo ma laakiin maanta waad ku dembaabtay xaaraan baad ku dhacday dembi baad ku dhacday maxaa dhacay lisawmi liajli sawm marka ogaa toobku yani jimaacu waa inuu yahay jimaac taama waa inuu yahay aathimin bihi waa inuu ku dembaabayo dembiga waxa keenayana waa inuu yahay lisawm liajli sawm maxaa baxaya lisawmi hadduuna ugu dembaabin si kale ugu dembaabin oo say noqonaysaa musaafir buu ahaa marka isagoo musaafir ah dee qofka musaafirkaa maxaa u bannaan inuu afuro soo ma cudur buu haystee zinu ku afuray ya zinu ku afuray hadda jimaacaas waa aathimin bih laakiin lisawmi ma soomka ruqsuu ka haystay inuu afuro lisawmi meehee waa liajli zina wuxuu ugu dambaabay Ah. kaas maxaa laga rabaa towbad iyo iyo maalintaas dee soonkii uu- cudur buu haystay wuu afuray qadlaheedina waa laga rabaa kafaara kuma waajibaysa kaas ninkii xaaskiisa ku dhacayna kafaara laga rabaa ninkii meel kale u taraaraxayna sharcigu fiiri masaalixdaasaa la fiirinaya masaalixdaa de masaalix baa ka horreyso safarka maslaxadeedii buu kuwaas gabaday ninkaas soo ma safarka afurkii u baneeyey soonka dembigiisii baa halkaa kaga haray horta afurkii baa u banaanaaday markaasoo iska caadi oo aan soon waqtigeeda kale aan joogin oo zina ku dhaco kale camal buu la mid yahay toobaa laga rabaa waqti toobaa laga rabaa soo ma waaka wayajibu maca alqadaa'i alimsaaku lisawmi fii sitati mawaadic marka waxyaalaha kaleeto dhan inta kale oo dhan jimaacaas unbaa kafaaradaa waajibiye waxa kale o dhan haddaad ku afurto qallo unbaa lagaa rabaa qallo unbaa lagaa rabaa marka jamaaca qofkii ku afiray shuruudaa lena alqadaa maca alkafaara laga rabaa kafaaratulcudmaa baa la jirto wayajibu maca alqadaa'i alimsaaku adoo qallihii lagaa rabaya haddana af haysani wax cuni maysid wax cabi maysid alimsaaku lisawmi fii sitati mawaadica lix meelood alawalu fii ramadaan laa fii kayrihi calaa mutacadin bifidrihi bil ramadaan haddaad soonka u kaa furmood ku tacadisood afurto inta ka dhiman maalinta imsaak baa kugu waajibi inaad iska afhaysato Ah, fii ramadaan buu waajibayaa horta imsaaku laa fii kayri qada haddaad furtay iyo soon kaleeta haddii iyo nadar iyo waxyaalaha soomanka kale hadduu kaa buro ama aad iska iska jebiso ood ka soo jebiso imsaak kuguma waajibayo fii ramadaan laa fii kayri calaa mutacadin buu imsaaku ku waajibi qofkii ku tacatiya bifidrihi afurkiis wathaani calaa taariki niyati leylan fi lfardi xalay inuu niyoodo soonkiibuu ka tegay wuu hilmaamay soo maha maanta wuxuu xusuustay inuuna xalay niyooninbo iska afaysa maanta waxbaa cunin iska joog Ah, waxbaa cunin maalinta qalaheedina waa lagaa raba ogow waadna iska afaysanaysaa maanta waxba cuni maysa waxba cabi maysa Waa midka ay yidhahdaan soomaalida war soon ajir la-aan ay ugu dhacay ajir la-aan maaha laakiin kan imsaag imsaagka ajir sharcigaa ku amrayo soonku markuu kaa halaabay imsaag baa kugu waajib ajir baa lagaaga qoray marka soon ajir la-aan maaha waa imsaag macal ajir waa afaysanaysaa ajirna waa ka helaysaa soo ma الثالث midka saddexaad calaa man tasaxara qofkii suxuurtay weeye daanan asagoo malaynaya baqaa'a leyl habeenkii inuu baaqi yahay fabaana khilaafuh Ah, kaana imsaak baa ku waajibaysa waad suxuuratay inay habeenka aad u malaynaysa markaa suxuurta aad iska dhamaysatay banaanka haddaad soo istaagtayba qoraxdii baaba soo baxaysa markaad wax cunaysayba oo raashinka ridanaysayba maalin bay ahaydba soo ma de soonkuuma jire maalin baa wax iska cuntee iska maaragtay maalinta waa iska afhaysani waana soo qallayni calaa man ta man tasaxara buu ku waajibay imsaagii calaa man buu ku waajibay tasaxara suxuurtay daanan asagoo malaynaya baqaa'a leyli fabaana khilaafu khilaafkiisa caddaa marka haddaan laakiin waxba kuu caddaanin yani maalintii waad suxuuratay un inuu yani waagii baryay in kale kaba warantid ama waad ka shakisay taa waa iska caadi soomkaaga waa ku saxiix haddii adigoo wax cunayo suxuuranayo lagu yidhaha salaadii way dhalatay ama aadaanku kugu dhacana waa inaad meesha ku joojisa aadaanku hadduu kugu dhaco waxaad afka ku haysa xataa inaad tufto wey waxaad afka ku haysa waa tufaysaa haddaad hawshii iyo shaqadii reerka ku jirtay waa ka bixi waan sii sugayaa inta xoogaa iga dhammaanayaan mahi isla markuu aadaanku dhaco waa inaad ka boodo waa inaad ka boodo horena ka qabaysata markaa soonkaagu saxiix buu noqoni haddaad halkaa ku joojin weydo aad sii wado soonkaagi finish wey wax soona kuu guntamayo ma jiro wey a marka waa markuu aadaanku dhaco waa inaad joojiso wey wixii wax afurnay o dhan waa inaad meesha ku joojiso waa inaad joojiso marxaban waraabicu midka afraad calaa man afdara daanan alguruuba fabaana khilaafuhu aylani waa dadka degdega badane qoraxda inay dhacdo u malaynayay biyihii buu iska cabaya marka qoraxdii soo jeedo arkaa dana bar iska sug intay ka wada dhacaysa adana waa cabidi yaraan waad joojinaysa adana waa sug intay ka dhacaysa ah adigaa orday maalintiina waa waa fasahaysay dee way burtay maalintaada yani soonkii waa kaa bur waa inaad maalintaas soo qallaysa way waa inaad soo qallaysa ah calaa araabicu midka afraa calaa man imsaakii wuu waajibi alimsaaku yajibu calaa man afdara qof afuray daanan isagoo malaynaya alguruuba dhicitaan fabaana waxaa caddaaday khilaafuhu khilaafu maa danna qoraxdii inaysan dhicin aydan walkhaamis calaa man baana lahu yowmu halaaiina min shacbaana annahu min ramadaan maalintii bisha shacbaan ay soddonka ahayd yaa bishii la waayey waxbaa un wuxuu yidhi maanta baso bishi waxba lama haye qiin lama haye yowmu shaki ha soomine wuu iska afuray wuxuu ogaa waxaa ogaaday marka u soo baxday bishii waa la arkaa baliid waxaa yaqiin noqotay bishii in la arkay dee waa maali maalinimadii dhexdeeda waadna afurayn iska afhayso imsaak maalintaana waa soo qalayni waa soo qalaynaysa calaa man baana lahu yowmu halaaiina min shacbaan annahu min ramadaan maalintii soddonaad ee bisha shacbaan inay ramadaan tahay baa caddaatay imsaak baa kuu waajib waa soo qalayn wasaadisu kan lixaad calaa man sabaqahu maau lmubaalaqati fi lmadmadati min madmadatin wastinshaaqin qofkii wuu soomanaa markaad sooman tahay waxaa la rabaa inaad iska ilaaliso almubaalaqatu fi listinshaaq walmadmada xadiidka saxiixa waxaa ku soo aroortay wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wabaaliq fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'iman markaad weysaysanayso istinshaaq baa sunno ah biyaha sanka la geliyo haddana istintaar la iska soo firdhiyo fiif la iska soo yira marka markaad sooman tahay waxaa lagaa rabaa inaadan ku xeel dheeraanin haddaad ku xeel dheeraato oo saa biyaha ay kugu tagaan soonku wuu kaa buraya haddaadan ku xeel dheeraanin oo adoon ku xeel dheeraanin ay kugu tagaanna soonku kaama buraya marka mubaalaqaad samaysa wixii lagaa reebay baad samaysa soo maa marka waad iska afhaysanaysaa soonkii wuu kaa jabay waadna soo qallaynaysaa maalintaa wasaadisuka lixaad calaa man sabaqahu qofkay ku rooreen maau lmadmadati maaulmubaalaqati maaulmubaalaqati biyihii uu ku xeel dheeraaday oo min madmadati luqluqashaa iyo wastinshaaqin sandaarse biyahaasa ku tegay mubaalaquuna sameeyey soonkii waa ka jabaya imsaag waa afhaysanayaa wuuna soo qalaynaya wuuna soo qalaynaya saas marka lixdaa meelood imsaag baa waajibi maca alqada wey imsaag maca alqada ayaa waajibaya wasala allahuma wasalama calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin